wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed xuseen baraki ayaa xariga ka jira ceelbiyood loogu talagalay inay biyaha ka cabaan dadka deggan deegaanka ceel jaaletuw ee duleedka magaalada kismaayo xarigjarka ceelbiyoodkaasi waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland guddoomiyaha deegaanka ceel jaaletuw xubno ka socday wakaaladda biyaha jubbaland iyo hay-adihii ka caawiyey mashruucaasi ugu horreyn wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed xuseen barake ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka mashruuca iyo sida la rabo in looga faa'iidaysto maanta waxaan joognaa ceel jaalle tu waxaan halkan ku daahfuraynaa mashruuc aan soo wadnay muddo sagaal bilood aan u malaynayaa ilaa iyo hal sana oo deegaankan biyo lagu siinayey deegaankan siday soomaalidu wada og tahayba sida soomaalidu deegaanka ay wada og tahayba dad fara badan baa kusoo barakacay oo degey dadkaasi intii muddo ahba biyo dhaamin iyo waxbaa loo samaynayey oonan xal waara ahayn waxaan marka wasaaradda iyo wakaaladda iyo partnariska kale ee naga caawiya biyahaba aan ka wada shaqaynayna intii muddo ah in la helo xal waara oo biyo rasmi ah ay dadkan helaan waxaa marka hay-adda unisef ay naga caawisay mashruuc toban ceel laga qodayo webiga qarkiisa kilomiter byb ah lix iyo labaatan kiyos oo uu ka mid yahay kan hadda aan hor taagannahay loogu talagalay dadku inay biyaha ka cabbaan shirkadda dayax ayaa mashruucaasi partner aan kula noqonnay tribal b ayaan ku wada galnay lix iyo labaatanka kiyosba waa la dhameeyey toddobada kilomitr iyo barkii waa la dhameeyey tobankii ceel waa la dhameeyey upgrading systemkii waa la dhameeyey marka maanta arrintaasaan daah furaynaa dhanka kale gudoomiyaha deegaanka ceel jaaleto xuseen dubad ayaa waxa uu wasaaradda uga mahad celiyey shaqada ay ka hayaan deegaankiisa aad baan ugu mahad celinaynaa maanta shaqadan wanaagsan ay noogu yimaadeen iyo waxqabadkan ayagoo isku duuban inay noo yimaadaan aad baan ugu faraxsannahay waxaan ahay anigu guddoomiyihii ceel jaaleto aad baan ugu mahad celinaynaa intaas kadib insha allahu tacaala innaguna wax walba oo annagu xaggeennan insha allahu annaguna waxaan jecelnahay inaan qabanno intii karaankeenna waana soo qabannay